إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الرابع هذا محله روى البخاري ومسلم بخاري مسلم waxay ka wariyeen can abi hurayrata radia allaahu canه anna rasuul اllaahi rasuulka ilaahay salى اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa tawada'a axadukum idaa araada axadukum lwadu'a wey idaa tawada'a axadukum idaa araada axadukum qofkiin markuu doono alwuduu'a weysaqaad falyajcal ha yeelo fii anfii sankiisa maa'an biyo ha yeelo uma liyantahir ha iska soo diifiyo fiif ha iska soo yidhaahdo waman istajmara qofkii dhagax ku astajoonayana falyuutir tiro isdheer ha ka dhigo waydastayqada markuu hurdada ka kaco waydastayqada axadukum qofkiin markuu ka baraarugo min nowmi hurdadiisa falyaqsil yadeeyihi labadiisa gacmood ha mayro qabla an yudkilahumaa intuusan gelin fil inaa'i weelka halaaثan saddex mar ha mayro fa inna axadakum qofkiin laa yadri ma oga ayna meeshii baatad ay ku bariday yaduu gacantiisa wa fii lafdin limuslimin waxaa ku sugnaaday lafdi muslim falyastanshik qofku ha sandaarsado bimin khareeyihi sanka labadiisa dul ha ka sandaarsado minalmaa'i biyo xaggoodana ha ka sandaarsado wa fii lafdin lafdi kaloo muslimna waxaa ku sugnaaday wa fii lafdin marka lafdiga dambe muslimale bukhaari ale lafdigan wa fii lafdina waxaa ku sugnaaday lafdigaas bukhaari weliba muslimna waa leeyahy lafdigan dambe oo man tawada'a falyastashik bukhaari muslim labaduba waa leeyihi wa fii lafdin waxaa ku sugnaaday oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen man tawada'a qofkii weyse qaadanaa falyastanshiq ha sandaarsado xadiidkan raawiga wariyey horaan u soo marnay tarjamadiisa waa abu hurayra rawa albukhaariyu wa muslim bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa tawada'a axadukum macnaheedu maahan markii qof idinka mida uu weese qaatoo weesaqaadka dhammeeyo markaas kadib falyajcal fii anfihi ma-an maahan ee macnuhu waxa weeyaan idaa araada axadukumulwuduu'a qof idinka mida markuu doono inuu weese qaato waxay la mid tahay fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah faidaa qara'ta alqur'aana macnaheedu maaha markaad qur-aanka akridaan oo aad dhammaydaan qiraa'ada acuudu billaahi min ashaytaan rajiim idhaahda maaha ee macnaheedu waxa weeyaan idaa aradta alqiraa'ata marka aad doonto qur'aan inaad akrido fastacid billaah ilaahay magan gal oo waxaad tidhahdaa intaadan qur-aanka akrin si aan shaydaanku kaaga waswaasin qiraa'ada acuudu billaahi min ashaytaan rajiim dheh marka aayaddaasay la mid tahay macnaheedu waxa weyn idaa tawada'a axadukum idaa araada axadukum ulwuduu'a qof idinka mida markuu doono inuu weese qaato oo u weesaqaad rabo falyajcal ha yeelo fii anfii sankiisa maa'an biyo sanka biyo ha ku jiido ha jiido biyaha uma liyantahir ha iska soo fiifiyo fiif ha soo yidhaahdo oo biyihii uu sanka ku jiiday ha iska soo tuuro gacanta bidixdaa weliba gacanta bidixdaa inta ku qabto fiif ha iska soo yidhaahdo gacanta bidixdaa inta ku qabto fiif ha iska soo yidhaahdo gacanta bidixdaa in lagu qabanayo oo marka fiif la leeyahay gacanta bidixdaa la isticmaalaa nasaa-i aba baadbanba u qabtayba wuxuuna soo arooriyey xadiis sidaa sheegaya gacanta bidixdaa oo cali bnu abi aalib uu wariyey nasaa-i aba baadbanba u qabtayba marka gacanta bidixdaaha iska leh ta lagu qabtaa fiif la iska soo leeyey fiif buu iska soo leeyey qofka masalada ugu horrayda axaadiiskaanu sheegayaa waxay tahay istinshaaq waa sandaarsi biyaha sanka inta lagu jiido in haddana la yska soo firdhiyo gacanta bidixdaa inta lagu qabto sidaasuu xadiiskaanu sheegaya sandaarsiga xikmadda ku jirtana waa laba xikmadood sida xaafid ibnu xajar fatxulbaariga juska koowaad laba boqol lixdan iyo labo safxada ah uu ku sheegay midda koowaad waa tandiif waa nadaafad sanka wasaqda ku jirta biyahaas ayaa lagu maydhaa waa tandiif iyo nadiifin weeye xikmadda koowaad wuxuu yidhi falmuraadu bilistinhaari fi lwuduu'i atandiif limaa fiihi min almacuunati cala alqiraa'ati bitanqiyati majra nafasi tasixu makhaariju اlxuruuf wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar ujeeddada laga rabo sandaarsiga weysaqaadka waa nadiifin maxaa yeele waxaa ku sugan kaalmayn qiraa'ada loo kaalmaynaayo sababtoo ah neeftu markay marayday marka la nadiifiyo markaasay ansaxaydaa xuruuftu inay makhaarijtoodii ka soo baxaan marka alawal xikmaddu waa atandiif waa nadiifin xikmadda labaadna waa dardun lishaydaan shaydaanka in lagu caydiyaa la rabaa ayadana wuxuu yidhi bukhaari raqamka saddex kun laba boqol sagaashan iyo shan min xadiidi abi hurayra nabigaa yidhi salى اllahu calayhi wasalam ida stayqada min manaamihi nabiga macnaha ficilkiisa laga helaya abu hurayra ida stayqada min manaamihi fatawada'a falyantasir alaaan ma waa qowlkiisa إda اstayqada min manaamihi fatawadaأa falyantasir ثaلaaثa nabiga wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam marka qofku uu hurdada ka kaco oo sandaarsana markuu rabo inuu weysaysto saddex goor inta biyaha sanka ku jiido fiifa iska yidhaahdo faina shayطaana yabiitu calىa khayshuumihi uu yidhi nabigu faina shayطaana yabiitu calىa khayshuumihi shaydaankaa wuxuu habeenkii ku hoydaa sanbacaraarka meeshaa san qaroorkaa ah habeenkii shaydaanku iska degahu ku hoyaa marka shaydaankaas iyo wasaqdiisa ayaa laga soo caydina xadiiska bukhaarigaa sidaa sheega sidaas daraaddeed xikmaddii marka waa labadaas waa in sanka la nadiifiyo iyo shaydaanka in la yska soo caydiyo in marka sandaarsigaas la sameeya waa sunnadii waa cadda laakiin ma waajiba mise waa mustaxab jumhuurta culummadu waxay mareen waa sunno waajibna maaha qaaraaba ku xeel dheeraado inay yidhaahdeen waa ijmaac inuusan waajib ahayn cayniyaa ka mida bukhaariga sharxiisa cumdatulqaarica juska labaad safxada toban iyo shan wuxuu yidhi waa lagu ijmaacay inuu sunno yahay laakiin maya ijmaac ma ahan kumana dhowa mas'aladaanu a'imo badana waxay ku tageen sandaarsigu waa waajib waa waajib waxaa ka mid a a'immada ku tegay inuu waajib yahay imaamu axmed ibnu xambal waxaa ka mid a abaa cubayr waxaa ka mid a abaafowr waxaa ka mid a ibn almundir dhammaan waxay leeyihiin waa waajib sandaarsiga iyo luqluqashadu labaduba waa waajib jumhuurta culummada badankooda unbaa mareen inay sunno tahay culummada yidhaahdeen sunno maxay deliishadeen xaafid ibn xajar laftigiisu bukhaariga markuu sharxaayey waa sheegay masaladaas culummada ijmaaca ku sheegtayna inaysan ijmaac meeshaas ka jirin ee masaladu khilaafi tahay sidaas ayuu sheegay culummada jumhuurtoo yidhaahdeen waa sunno xay deliishadeen waxay deliishadeen waxay yidhahdeen nabiga salى اllahu calayh wasalam nin reer baadiyahu wuxuu ku yidhi tawada kamaa amaraka allaahu waxaad u weyse qaadataa sidii allaah ku amray waxay yidhahdeen allahna markuu weyse qaadka sheegayo fii suurati اlmaa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaa faqsiluu wujuuhakum aayaddaas alle sandaarsi kuma sheegin iyo luqluqasho nabiguna wuxuu ku xawilay ninkaas amarka alle waxaa caddaatay yidhahda inaysan waajib ahayn sandaarsiga luqluqashaduna waa la mid sidaasay yidhaahdeen shaafici wuxuu kaloo yidhi wax khilaafa ma ogi qofkii markuu weyse qaadanaya sandaarsiga iyo luqluqashada macnaha ka taga qofka ka taga inuusan weysada soo inuusan salaada soo celin oo salaadiisu ansaxaydo wax khilaafa ma ogi sidaasay u dariishadeen jumhuurtu laakiin a'immada aan soo tixnay ee yidhaahdeen waa waajib waa ka jawaabeen waxay jumhuurtu dariishadeen koo waxay yidhaahdeen nabiga xawilaaddiisa uu ku xawilay amarka alle amarka alle aayadda keliya maaha amarka alle aayadda waa ka caamsay ilaahi weynaa wuxuu amray waxaa ka mid a nabiga in la raaco sala allahu calayh wasalam nabigana sala allahu calayh wasalam dhammaan saxaabadii tilmaameen weyse qaadkiisa hal mar lama sheegin isagoo ka tegey hal mar xataa nabigoo sandaasigii ama luqluqashadii ka tegey hal mar lama ark ilaahi weynaana subxaanaه wa tacaala amarka uu amray waxaa ka mid a nabiga in la raaco marka waxay idhahdeen xawilaadda nabigu ku xawilay ninkaas oo uu yidhi tawada kamaa amaraka allaahu laga fahmi maayo aayadda lafdigeeda ku ekaysa inuu leeyahy maxaa yeelay amarka alle waa ka wenyaha aayadda waa ka caamsan yaho waxaa isla soo gelaya kitaabkiiyo sunnada isla soo gelaya tan labaad maadaama hal mar aan nabigu ka tegin oo uu daa'imay waxay tusaydaa yidhahdeen culummadaas inuu waajib yahay hadduu sunno yahay sandaarsiguna maraa nabigu ka tegi lahaa waa la mid luqluqashadu yah tan saddexaad amar ayaa soo arooray abu daawuudka xadiiska boqol iyo afartan nabigu waa amray in la sandaarsado waalamru yaqtadi lwujuub shay marka nabigu amro ama alla amrana waajibnimu tusaa haddaan lahayn daliilka leexinaya waajibnimu tusaa tan afraad haddii xataa la yidhaahdo aayadda ha lagu gaabsado aayaddu waxay sheegtay wejiga in la mayro yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faaqsiluu wujuuhakum sanka wuxuu ka mid yahay wejiga iyo afka sanka biyahan lagu jiida iyo afka waxay ka mid yihiin wejigii aayaddana waxaa fasira nabiga salى اlahu alيه wasalam waanzalnaa calayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi ilaahi weynaa wuxuu leeyahay qur-aankan kugu soo dejiyay nabiga suubano si aad dadka ugu fasirto ugu caddaydo waxa la soo dejiyey aayadda nabiga lagu soo dejiyey weysaqaadka asagaa dadka baray sandaarsi iyo luqluqashuu ku daray marka weji mayridda laysamruu ka mid yahay wejimayridda ilaah amray ay ka mid tahay nabigaana ku caddeeyey markuu ficilka weyse qaadanayay dadkana amraayey sidaas daraaddeed in qofku markuu weyse qaadanaa uu sandaarsado uuna luqluqdo waa waajib xagga daliilkana inuu waajib yahay xoog badan waxyaalahay daliishadeenna waa nagaas sheegnay idaa tawada axadukum idaa araada axadukum qof idinka mida markuu doono alwuduu'a weysaqaad falyajcal ha yeelo fii anfii sankiisa maa'an biyo uma liyantasir ha iska soo fiifiyo fiifa yidhaahdo gacanta bidixda inta ku qabto waman istajmara qofkii dhagax ku asajoonaana falyuutir tira isdheer ha ka dhigo waa mas'alo kale qofka inuu astajoodaa waajibay ku taha labuuna khiyaar u leeyahay biyo inuu ku astajoodo iyo inuu wax kale ku astajoodon biyo ahayn isagoo badda agteeda taagan ama webiga qarkiisa waa u bannaan tahay dhagax inuu ku astajoodo qofka labadaba sharcigaa banneeyey dhagaxa waxaa la mid ah wax kasta oo afar shardi laga helo kullu jaamidin daahirin qaalicin hayri muxtaramin afar shardi wixii laga helo wey kullu jaamid waa wax kastoo qalalan dhagax qoyan iyo warqad qoyan midna laguma astajoodo waa kasii daraay meeshii sii hallaynaayo kullu jaamidin daahirin waa daahire digay dameeraad astajo ma galo asagaa najaasa gacan daahir ahana wax dahirta kan saddexaadna qaalicin waa inuu fujinaya najaasta ee wax ka sidbanaya sida dhalo oo kale laguma astajoodo wax ka sidbanaya najaasta wax fujinayaa la rabaa qaali ah kan afraadna hayri muxtaramin waa inuusan ahayn wax la ixtiraamo xabad rootiya lama ogola rooti waa la cunay lama ogola inaad ku astajoogto intaas mar haddii afartaa shardi laga hela waa ku astajoona dhagaxii qorigii warqadii waa isku mid dhagaxii warqadii qorigeed aad ka jabiday kulli waa isku mid kullu jaamidin daahirin qaalicin hayri muxtaramin afarta shardiyaad u fiirinaa bis qofka markuu ku esajoonaa nabi moxamed wuxuu yidhi sala allahu alay waslam tira isdheer ha ka dhigo xadiidka kaleeto salmaane saxiilmuslimka nabigu wuxuu yidhi dhagax qofka ku esajoona saddex yuu ka yarayn waa waajib inaad saddex gaadhtiida haddii ama kaadi ahaato ama saxara ha ahaato saddex ka yar meeshii daahir ku noqoto waajib waxaa saddexda inaad gaadhsiido oo aad saddexda ku soo qatinto saddex goor markaad ku tirto hadday daahir meeshu noqo diiddo waa waajib inaad meesha daahir ka dhigto oo mid afraad ku darto afarta daahir hadday kugu noqoto sunno waxaa mid shanaad inaad ku darto oo aad witir ka dhigto falyuutir ilaa nabiga yidhi haddii mid shanaad uu daahir ku noqon waayo makaanku mid lixaadaad ku dara waana waajib in meesha la dahiro midda lixaad hadduu daahir kuugu noqdo makaankii mid toddobaad waa sunna marka saddexa ugu yaraan waajib ah oo saddex lagama yaray karo hadday saddexda meeshii kuugu daahir noqoto saddexdaad ku ekayn hadday ku daahir noqon weydana waad ka badine meesha waa dahiree laakiin tiro isdheeraad ku soo qatimi waana sunna wixii saddexda ka badan waana sunna wixii saddexda ka badan waa sunna waman istajmara qofkii dhagax ku estajoona falyutir tira isdheer ha ka dhigo waydastayqada axadukum qof idinka mid ah markuu hurdada ka kaco waydastayqada markuu soo baraarugo axadukum qof idinka mida min nowmi hurdadiisa falyaqsil ha mayro yadayhi labadiisa gacmood qabla an yudkilahumaa intuusan gelin fil inaa'i weelka alaasan saddex mar ha mayro lafdiga alaaثan ah lafdigaas muslimaa wariyey bukhaari ma warin oo muttafaqun calayhi maaha lafdigaas lafdiga aalaaan saddexa mayro zerkeshiya nukadka ku baraarujiyey lafdigaas muslimaa wariyeye bukhaari ma warin masalo kale weeye tanuna masaladaas waxay tahay qofka markuu hurdada ka soo kaco nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam waa inuu gacmihiisa saddex mar maydha gacanta la sheega waa labadaas calaacalood labadaas calaacalood wey waa inuu saddex mar maydha weelku hadduu yahay weel af weyn oo gacantu geli karto sida xadiiska cuhmaan bin cafaanee soo socda waad soo jalleecinay markaasaad gacmaha marka hore maydhe ee gacantioodan maydhin ma geli kartid lama ogolo in la geliyo waa in marka horeto inta lagu soo jalleeciyo gacanta lagu shubo labadaas calaacalood saddex mar la mayro saddex mar waa in la mayro saddex mar waa in la mayro kadibaad gacanta inta biyaha soo darsataad ku weysaysane karfaysiyaa la yidhaahdaa waalkood af ballaaran yahay kadib markaad saddex mar mayrto kadibaad gacanta soo darsee ood ku weysaysee biyaha sidaas wey cilada ayuu sheegay nabigu wuxuu yidhi faina axadakum qof idin ka mida laa yadri ma oga ayna meeshii baatad ay ku bariday yaduu gacantiisa qofku ma oga gacantu meel ay ku bariday waxaa dhacda meel najaasa inay taabatay maalan dhagax haddaad ku asajootay ama warqad dhagaxa iyo warqaddu caynta najaasada waa suulinayaan laakiin afarka iyo raadka najaasada ma suuli karaan waa macfuu sharciga iska cafiyey waxaa dhacda dhagax iyo warqabaad mid ku masoojooto cayntii ay suulinayeen inta kale sharcigaa cafiyey hadhow waa dhididoo meesha waa qoydi najaasadii afarkeedii ayay meesha kicineen adiguna waa iska hurdaydaa gacantii waa iska wareegay inay makaankii taabatayaa dhacda gacantii saaseed weelka daraqa siin gacantaan waxaa o dhanay miranayday meelay taabatayna war lagama hayo waktiga kulaylahana kumaba sii jiro habeenkii marka la hurdaa waa la dhididaa marka gacantaasu meelay aaday ma ogin oo shiik ayagu wuxuba noo sheegi jiray mid calmaani ah mid calmaani ah axaadiiskan maqlay markaasuu in anugu aqaana gacantaydu meesha ku barida wax waalan maahi wax waalan maana xayta gacantaada ma ogin waaba barkadaa aa subaxda asagoo gadaal kula jiruka ka bixiy jaan daktar geey hala kala jiid aduu ma dhihino anaa og allihii ku abuurtaya nabi kuu soo diray nabigiiyaa ku leh ma ogid meelay xala ku bariday xayta ida darida waa oga af adaga nabigaaba kule war ma ogid waa aad huruday gacantaana xalay intay waddan martay war kama haydi iyo meelahay jirkaaga ka midahay taabatay war kama haydi marka iska mayr culummadu waxay yidhahdeen mayridaasu waa sunne waajib ma aha maxaa ka leexiyey amarkan amarkan falyaqsil wujuubkii maxaa ka sarfiyey ilaa amarku waa inuu wujuub keeneen waxay yidhahdeen culummadu cillada xukunka lagu cileeyey a ka sarfiyey cilladu waa shak asal gacantu daahiray ahayd waxaa lagu cileeyey waxaa xalay adiga ma ogid shakiyaa kaaga jira meelay marta ma haydi maadaama ay shaki tahay asalku waa baqaa'u maa kaana calaa maa kaana asal waxaa shaygu sidiisu inuu ku daahir ahaado gacantaanu asal sow daahir ma lahayn alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu kuma suusho shaki gacantuna asal daahiray ahayd shakiyaa loo maydhaahe yaqiin najaaseed lama hayo saas darteedaa loo yidhi waajib maahane waa sunna waxay xadiidkan ka qaateen culummada muslimiintu najaasada marka la mayraa saddex goor in la mayro inay fiicanta najaasada wixii aan eyga ahayn hal mara waajiba hadday caynta najaasada iyo afarkeeda wixii la suuli karaa suulo hal mara waajiba wixii aan eyga ahayn laakiin saddex mar inay fiicantahay xadiiskaana ka qaata sababtoo ah gacantii oo najaasadeeda xaqiiqo loo ogaynaa nabigu amray saddex mar in la mayro meeshii marka najaasadeeda xaqiiqo loo og yahay in saddex mar la mayraa waa min baabi alowlaa wa axram saasay yidhahdeen culummadu xadiidkan waxay kala ka qaateen culummada ibnulmulaaqimna iclaamka uu ku sheegay farqi wuxuu u dhaxeeyaa najaasada in biyaha ay isku soo arooraan macnaha waxaa loola jeedaa biyuhu inay kor ka yimaadaan ooy najaasada korkeeda ku dhacaan iyo in najaasadu biyaha la dhex gelsho farqiga u dhexeeya haddii meel najaasaa biyo kor looga shuba daahiray noqotaa laakiin shay najaasaa haddii biyo la dhex geliyo biyuhu hadday yar yihiin biyihiyaa najaasooda waxaana kutusa xadiidka fiiri nabiga muxuu yidhi sala allahu calayh wasalam وإda اsتayqada أxadكم min noomihi falyqsil yadayhi qabla an yudkilahma fi اlina weelka intuusan gelin waa inuu mayraa marka nabigu wuxuu kala qaaday in la geliyo iyo in lagu shubo saas darteed oo arki doonaa nabiga salى الlahu عalيه waslm marka horeeto gacanta inta weelka soo jaleexiyuu ku shubi jir ta soo jaleexiya weelka uu gacanta ku shubi jir intaan la gelin gacmaha la maydo kadibaa la gelin marka biyaha lagu shubaa gacanta korkeeda si loo nadiifiyo ee gacanta biyaha la gelima hadday isku mid ahaa laheed waxa weya hala geludhiba lama kala saaro laba shay isku mid sidaas waxaad ku ogaanaydaa dad badan markay wax dahirayaan ma yaqaanin si wax loo dahiro alaabaa la dahira waa najaas baaldi meeshaanu biyaha lagu rida dalab kasii bixi daahir waaye ma maye baaldiguna waa najaas waalkiina waa najaas biyaha baaldi ku jira waa najaas dharka markay dahirayaan maradii waa waa la qoynaa wasaqdaa laga fujinaa baaldi biyaha dalaq la siinaa koraa looga qaada waa laga majoojin waa la wara maradii waa najaas baaldigu waa najaas xariga lagu horayna waa najaas wixii o dhan waa isla hallaaben marka wax la dahirayo waa in biyuhu kor ka yimaadaan najaasta ku ay ay ay najaasta korkeeda ku daataan xadiiskaanaana laga qaata xadiiskan a laga qaata waxaa kaloo xadiiskan culummadu ka qaateen biyaha yarka ah biyo yar waxaa la yidhaha biyaha qullataynka ka yar oo aan qullataynka dhammayn ama laba boqoloo liitar biyihii aan dhammayn biyo kasta oo aan laba boqoloo liitar dhammayn biyo yaraa la yidhaah biyaha yar najaasadu hadday taabato najaasay noqonayaan ayagoon xataa doorsoomin oo midabkii najaasaduusan ka muuqan oo aan midabkii isbedelin oo uurkii isbedelin oo dhadhankii isbedelin najaaso hadday taabato horey ka najaasoobaan maxaa yeelay haddaysan najaasoobayna waxba ka ba'ayn ma la diideen gacanta in la geliyo ee waa loo ogoloola saasuu yidhi ibnulmulaqin saasaa laga qaato yidhi xadiiska sidaas aa xadiidkan laga qaatay gacmaha ha la mayro qofku markii uu hurdo ka soo kaco hurdadaas ma midda maalintii amase waa midda habeenkii amase waa labadaba jumhuurta culummadu waxay yidhaahdeen waa isku mid hurdoo dhan waa isku mid qofkii hurdo ka soo kaca gacmaha waa inu mayro maxaa yidhaha qof hurdaayo habeen iyo maalin midna wax ma oga marka waa inuu mayro waana isku mid habeen iyo maalin sidaasay yidhaahdeen laakiin imaamu axmed ibnu xambal wuxuu yidhi maye hurdada xadiiskaanu sheegayaa waa hurdada habeenkiiya waxaana tusaya lafdiga nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam faina axadakum qof idinka mida laa yadri ma oga ayna meesha baatan ay ku bariday yadow gacantiisa marka wuxuu yidhi xaqiiqatu baytuutati laa takuunu ilaa min nowmi leyl baryid xaqiiqadeedu habeen mar ahayn ma noqoto intaas waxaaba ka sii xoog badan abu daawuud iyo tirmidi waxay wariyeen tirminad saxiixiyey nabigoo ku qaydaya hurdada habeenkii oo leh ida stayqada axadukum idaa qaama axadukum min alleyli iir idaa qaama axadukum min alleyli uu yidhi qofku markuu habeenkii soo kaco ha mayro gacanta ka habeenkii nabigu ku qayday shay haddii nabigu qaydayna waa in qaydka lagula dhaqmaa sidaas daraaddeed xagga daliil ahaan waxaa xoog badan habeenka inay qaas u tahay sidaasaa xoog badan habeenka aya nabigaa ku qayday xadiiskuna waa saxiix nabigaana ku qayday wa fii lafdin limuslimin marka halkaas waxaad ogaatay qof kasta markaad hurdada habeenkii ka soo kacdo kow shaqo waxaa laga bilaaba labadaas gacmood aa la iska mayra labadaas gacmood intaadan meel la taabsin aa la mayraa culimmadu waxay yidhahdeen biyihii haddii loo diiday wax kaloo qoyan in lagu taabtaana waa ka sii fogta cunto lama taabsii karo wax kale lama taabsii karo haddiiba biyihii loo diidayoo iyagu ahaayeen kuwa wax dahira inaad meel kaloo qoyan taabsiidaana waaba ka sii daranta marka koow habeenkii hurdada markaad ka soo kacdo shaqo ka dhigo labadaas gacmood iska mayr shaqadaada koobaad ood qabato waa inay taas noqoto wa fii lafdin limuslimin waxaa ku sugnaaday fal yastanshik ha sandaarsado bimin khareeyhi labadiisa dul sanka labadiisa dul minalmaay biyaha wax ka mid a ha ku sandaarsado ha jiido wa fii lafdin waxaa ku sugna lafdigan da bukhaari muslim a isku waafaqeen wa fii lafdin man tawadaa qof alla qofkii weyse qaadanaa fal yastanshik ha sandaarsado qof kastoo weyse qaadana alxadiiu alkhaamis haadaa maxaluhu xadiiska shaneeyo kan waa maxalka iyo meeshii looga hadlaayey rawa albukhaariyu wa muslimu can abi hurayrata radia allaahu canhu bukhaariya muslim abu hurayray ka wariyeen ilaa raalliha ka noqdee anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yabuuranna yuusan ku kaajin axadukum qof idinka mid ah filmaa'i biyo alladii biyaha laa yajri aan soconayn uma yaqtasilu minhu biyihii wax ka miduu ku qubaysanaa walimuslimin waxaa u sugnaaday laa yaktasil yuusan ku qubaysan axadukum mid idin ka mid ah filmaa'i biyaha addaa'imi fadhiya walxaal yuu ku qubaysan huwa junubun uu janaabo qabo xadiidkan raawiga wariyey waa abu hurayra tarjamadiisa horay ayaan u soo qaadannay horaan u soo qaadannay tarjamadiisa rawa الbukhaariي wa mslim can abi hurayrata radi allaahu canhu ana rasuulاllahi rasuulka ilaahay salى اllahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi laa yabuulanna yuusan ku kaajin axadukum qof idin ka mida filmaa'i biyo biyahaasoo addaa'imi fadhiya filmaa'i biyo alladii biyaha laa yajri aan socayn biyo aan socon ee meel ku jira oo meel fadhiya biyahaas qof inta u yimaada yuu ku kaasho nabigu waa nahye nahyiguna wuxuu keenaa xaaraamnimo culummadu waxay yidhaahdeen marka biyahaasu hadday biyo yar yihiin waa xaaraam sida sawaabka ahoo raajixa ah xayla nabiguna waa reebay nahyiguna taxriim uu keenaa deliil ka leexiyana lama hayo tan labaad biyihii waa najaasoobayaan itlaaf waay biyihii wuu baaba'shay qofkaas biyahana isagu keligiis xaq uma leh hadduu xaataa isagu keligiis leeyahay kuwiisa waa maaldaayacnimo inuu ku cayaaro lama ogolo maalka biyuhu hadday yar yihiin waa noocaas hadday badan yihiin laftirkeeda biyuhu ay fadhiyaan sida calaamatu ibnulmulaaqim uu yidhi waa xaaraan in la yidhaha baciid maaha sababtoo ah nabigu waa reebay nahyiguna xaaraamnimuu keenaa nahyiguna xaaraamnimuu keenaa marka waa in ay xaaraam tahay sidaasu baciid maaha laakiin culammada badankoodu waa karaahiyay yidhaahdaan biyuhu marka ay badan yihiin waxaan sidaas ku jirin biyaha oo badda oo kale ama webigoo kale kuwaasoo kale in lagu kaabiyo culummadu waxay yidhaahdeen wax darara male maxaa yeelay ayagaa istihlaagaya oo baabi'ina kaabida marka ma laga dareemi karo mana fasaadayaan darar iyo dhibaatana ka imaanmay marka badda oo kale iyo webiga oo kale kuma jiraana yidhahdeen culummadu badda oo kale iyo webiga oo kale kuwaasu kuma jiraan kuwaasu kuma jiraan laakiin biyaha kale hadday yar yihiinna warba male waana najaasoobayaan waana xaaraam in lagu kaadiyo in lagu kaadiyana waxaa lamida meel agtooda inta lagu kaadiyo kaadidii ay ku socoto ay gato ama weel inta lagu soo kaadiyo lagu daadiyo ibnulxasmi addaahiri asagu wuxuu yidhaahdaa war nabigu wuxuu diiday in lagu kaadiyo ee qofkii weelinta ku kaajo ku danay halkaa nabigu ku diiday laakiin taas culamadu waxay yidhahdeen waa junuud oo waxa wey shaniic ah oo foolxun wey xayl xayta farqiga udhaxeeya kaadidii mara biyihii lagu daray xayta farqiga udhaxeeya wax farqiga uma dhexeeya waa junuud oo aad u daran wey marka ibnulxasmi addaahiriye ka sheegay masaa'ilka oo qariibka ay ka mid taho daahiriyada laga sheegay marka meel agteeda biyaha agtooda hadday inta qofkii ku kaadiyo biyihii meeshii galaan waa qalad qalad meeshii baraaga ku taalla ama meel biyuu galaan meeshii agtooda ku kaadina biyihii meeshii galaay kaadidii meeshii geli ama biyaha inta meeshii ku daataanay ku qulqulayaan qalad lama ogolo waana isku mid wax farqiyana uma dhexeeyo wax farqiyana uma dhexeeyo biyuhu marka hadday badan yihiin najaasoobi maayaan haddaysan isbedelin oo midabka iyo dhadhanka iyo urka midna uusan isbedelin laakiin nabigu maadaama uu diiday waxa loo leeyahay waa xaaraam ama waa karaahiyo nabigiyaa diiday sala allahu calay wasalam nabiguna kuwa yar iyo kuwo badan ma kala qaadin mideeda kale waxaa ku jira iidaau lmuslimiin muslimiintii oo la dhigo qof walbaa wuxuu og yahay qof ku raalliya ma jiro qof kaadidiis inuu cabo biyo meel fadhiya dad ku kaadido dadkiina cabaan oo ku qubaystaan ee waad dhibtay dadkii soo maha weliba qofkii arkaayey maba maba ku dhiira kara biyahaas inu cabo soo maha marka iidaau muslimiina ku jira haddaysan xataa biyuhu najaasoobin hadday biyihii badnaa isbedelaanna waaba najaasoobaya oo ama urka ama dhadhanka ama midabka najaasadii ay ka daahirto laa yamuulanna yuusan ku kaajin axadukum qofkiin filmaai biyo alladii biyaha laa yajri aan soconayn uma yaqtasilu minhu lafdigaas bukhaari muslim uma yaqtasilu minhu waa uu ku qubaysanaa shahmiga waxay ta biyihii macnaha qofku waa ku qubaysanaa hadhow marka biyo adugu aad rabto inaad ku qubaysato see ugu kaadsho waa qalab waxay yidhahdeen culummadu kaadi haddii la diiday saxaradii waa min baabi lowlaa waaxraa in la diido waaba ka shar badan waaba ka daran tahay waaba ka daran tahay daahiriyadu iyagu dhib ma laha ila in lagu saxarado wax dhibaataa male hayla kaadiya maba diiday kuu saxara ku diid daahirka lagu dhego waxyaalaha qariibka ay ka mid tahay waxyaalaha qariibka la yaab kale ay la mid tahay fiqiguna waxay tahay labada masaba isku midka inaan la kala qaadin oo waxaa qalabki faadixa ah leena fiqiga tafriiq bayna almutamaailayn laba isku mid ah in la kala saaro oo xukunka lagu kala duwo sax maa ama se aljamcu bayna almukhtalifayn laba iskhilaafsan isku xukun in la siiyo marka waa noocaas walimuslimiin muslim waxaa u sugnaaday laa yaqtasil yuusan ku qubaysan axadukum qof inin ka mid ah filmaai daa'imi biyo fadhiya walxaal huwa junubun uu janaabo qabo lafdigan muslim uu la kali noqday nahyi uu ka dhigay qubayskii waa nahiyey nabigu marka in lagu kaashana gaaru u nahiyey weeye in lagu qubaystana gaaru u nahiyey weeye gaar ayuu u nahiyey gaar ayuu u nahiyey haddii marka biyuhu ay yar yihiin biyo yarna waa sheegna waxaa loola jeedo biyo yar waxaa loola jeedaa qullatayn wixii ka yar laba boqoloo litaro biyaa wixii ka yar hadduu qofku dhex galo oo markuu dhex galo kadib niyeysto rafculxadas inuu ku qubaysto maalan waa janaabo qabe markaasuu dhex galay markuu dhex galay kadib uu niyeystay inuu janaabadii iskaga suuliyo janaabadii waa ka suulaydaa laakiin biyihii mustacmalay noqonayaan hadhow laguma weysaysan karo laguma noqwaysan karo waa biyihii yaraa laakiin biyuhu hadday badan yihiin ee qofku uu iska dhex galo oo u niyeysto waa ku daahir noqona biyihiina hadhow waa lagu dahaaro qaadan kara waa wixii qullatayn gaaro wey laakiin waxay yidhahdeen ayaga iyo qullatayn ka yar hadduu intuusan dhex gelin uu niyeysto saas markuu lugta u geliyo lugtaa daahir noqoy intii kale ma daahir noqoyda mustacmalay noqdeen eber calaa kulli xaal inuu dhex galo ma ahan asagoo janaabo qaba biyaha inuu dhex galo ma ahan maadaama nabigu diiday waa inuu ka joogo oo qof janaabo qabaa uusan biyo inta dhex galo uusan ku qubaysan muxuu samaynaa waa darana sida xadiiska ku soo aroray waa dardarana waa dardarana taasna waxaa laga qaadanayaan culummadu biyaha dahaarada loo isticmaalay inaysan hadhow dahaaro kala gelin qofkan janaabada qaba sababta loogu diidaa biyaha inuu dhex galo hadday yar yihiin biyihii mustacmalay noqonayaan qof kale waxuma galaanoo waxma dahirayaan alxadiisu saadis wasaabic xadiiska todobeeya iyo midka lixeeye haadaa maxaluhumaa meeshaan waa meeshii looga hadlaayey rawa albukhaariyu wa muslimu can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa shariba alkelbu eygu hadduu wax ku cabo fii inaa'i axadikum qof inin ka mida weelkiisa falyaqsil ha mayro qofku hu weelka sabcan toddoba mar walimuslimin waxaa u sugnaaday uulaahunna toddobada midka ugu horeeya bituraabi masxuubun waa mid lala saaxiibiyo bituraabi walahu muslim waxaa u sugnaaday fii xadiidi cabdilaahi bni muqafal anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi idaa waraqa alkelbu eygu afka markuu geliyo filcinaa'i weelka faqsiluuhu mayra sabcan toddoba mar wa cafiruuhu marmariya ahaaminata midda sideedayda bituraabi carrada marmariya carrada marmariya xadiidka raawiga wariyey waa abu hurayra tarjamadiisa horaan u soo qaadannay horay ayaan u soo qaadannay xadiidkaas rawa lbukhaariyu wa muslim bukhaariy muslim waxay ka wariyeen can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi idaa shariba alkelbu ey markuu wax ku cabo fii inaa'i axadikum qof inin ka mida weelkiisa falyaqsilhu qofku ha mayro sabcan toddoba ha mayro toddoba ha maydo walimuslimi waxaa u sugnaaday uulaahuna midda ugu horaydaa bituraabi masxuubatu waa mid lala saaxiibiyey bituraabi caro caro waa in lagu dara midda ugu horayda warahu muslim waxaa u sugnaaday fii xadiidi cabdillahi bni muqafal kana muslim keliyaa wariyey anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam qaala inuu yidhi idaa waraqa alkelbu eygu afka markuu geliyo filcinaa'i wuluuqulkelbi waxa la eyga carabka foodiisa markuu inta geliyo biyaha ku cabo faqsiluuhu weelka mayra sabcan wa cafiruuhu marmariya ahaaminata marka sideedayda bituraabi cara marmariya xadiidka muslim cabdullaahi bnu muqafalaa wariyey cabdullaahi bnu muqafal ibnu cabdimahmi ibni cafiif abu ziyaad alraa abu saciidna waa la yidhi abu cabdiraxmaanna waa la yidhi almusani musayna qabiilada la yidhaahdu ka mid yahay musaynatu mudar wuxuu ka mid ahaa saxaabadii nabigu beecada kula galay taxta shajara laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara allah raalli ka noqday kuwaasuu ka mid nabiguna salى اllahu calayه wasalam saxaabadaas wuxuu yidhi hal mid oo ka mida naarta gelibu kuwaasuu ka mid kun iyo afar boqolay ahayd kun iyo afar boqol ilaahaa sheegay inuu raalli ka noqdo qur-aankii alla ku sheegay nabiguna xadiid saxiixuu ku sheegay hal mid naarta ka gelibu kun iyo afartaas boqol kuwaas ayuu ka mid yahay basre ayuu degey wuxuu ka mid ahaa tobankii cumar ibnu اkhadaab uu u diray reer basra oo uu yidhi diinka ilaahay bara toban uu u diray basra cumar ibnu اkhadaab oo uu yidhi diinka alle dadka bara tobankaasuu ku jiri dadkii wax ka bartay xasanubasriyaaba ka mid ahaa imaamkii weynaa wuxuu ka mid yahay axad اlbukaa'iin aladiina nazla fiihim qowluhu tacaalى walaa calى aladiina laa yajiduun markii dagaalkii tabuuq loo baxaayey saxaabada gobolka midahoo gaadiid waayeen oo nabiga u yimid oo yidhi rasuulka allow gaadiid noo raadi aan jihaadka raacni oo nabigu yidhi inima heli karo oo ilintu iyadoo ka daadaydoo laabteenu ka mida oo waayey wuxuu jihaadkii ku raaco murugana ay ku dishay inuu ka haro rasuulka allow jihaad u socdo ee iska ilimeeye ilaahay sheegay kuwaasuu ka mid ahaa aabbihiis saxaabiyuu ahaa aabbihiis saxaabiyuu ahaa dariiqa maka markii lagu soo socday intaan maka la furan sanadii sideedaad markii la soo socday dariiquu ku dhintay aabbihiis intaan maka la furan halkaasuu ku dhintay nabiga sala اllahu calayhi wasalam cabdullaahi bni muqafal wuxuu ka wariyey oo uu soo gudbiyey afartan iyo saddex xadiis konton iyo lix hijriyadu markay aheed ayuu dhintay hijriyadu markay aheyd konton iyo lix konton iyo toddobana waa la yidhi oo khilaafa ku jira waktiga uu dhintay khilaaf ayaa ku jira waktiga uu dhintay janaasada waxaa ku tukaday abu barza alaslami asagaana ka dardaarmay oo yidhi asagu haygu tukado sida cubaydillaahi ibnu siyaad oo waali meesha ka ahaa si uusan ugu tukan kaasuu ka cararaay marka abubarza alaslamiyaa ku tukaday ayaa ku tukaday waa saxaabi aabbihiisna waa saxaabi saxaabada marka nuucaasoo aabbahood saxaabiga yahay marka la sheego radia allaahu canhumaa in la yidhaahdo aa la rabo radia allaahu canhuma radia allaahu canhumaa aa la yidhaahdaa markii la sheego eyga hadda xadiiskan wuxuu sheegaa wixii uu afka geliyo inay najaas yihiin culummada badankoodu waxay yidhaahdeen eyga afkiisa jirka kalena waa lami hadduu lug geliyo iyo hadduu gacan geliyo iyo hadduu xibin kale geliyo waa isku mid sababtuna waxa ay tahay afku waa najaas xibnaha kalena waa najaas macnaha xibin tiyoo qoyan hadduu meel geliyo waa najaas ama meel qoyanu geliyo eygu hadduu qalalan yaha najaaso qalalan shay kaloo qalalan ma najaasayo ee shayga najaasta wuxuu wax ku najaasay in asagu qoyoy ama shayga kale qoyoy ee laba qalalan isma najaasayo marka culummada gobol sidaasay yidhaahdeen waana culummada yidhaahdeen eyga waxaa toddoba mar loo mayraa waa najaaso muqalladaah najaaso muqalladaho ad adag wey laakiin culummada qabaan eyga sababta toddoba loo mayrayaa najaasanimo maahani waa tacabud ilaahay baa nagu addoonsado mayrana yidhi ee najaaso muqalladaa ma ahan culummada yidhaahdeen ayagu eyga afkiisa oo kaliyahay ku gaabsaday laakiin waxaa raajaxa eyga waxaa toddobada mar loo mayraa waa najaaso waana najaas muqallada ah waa najaaso ad adag saddex daliilaana tusaya saddex deliil aa tusaya kow saxiixulmuslimka waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam duhuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi lkelbu an yaqsilahu sabca maraat qof idin ka mida weelkiisu wuxuu daahir ku noqon karaa inuu marka ay afka geliyo toddoba mar inuu maydo duhuuru inaa'i axadikum qof idin ka mida weelkiisu wuxuu daahir ku noqonaa daahir noqoshada weelka idaa walaqa fiihi اlkelbu an yaqsilahu sabca maraat waa inuu toddoba mar maydo saasuu ku daahir noqon karaa dahaaradana laba shay bisaa laga dahaaro qaataa xada oo abara sida wax qubays waajibiye janaabo oo kale iyo xada iyo najaas xada iyo najaas labadaas xadau ama abar ama ama asar wixii qubays waajibiye ama weese waajibiye xadaa laisku yihaha waa laga dahaaro qaataa xada waxaa kaloo laga dahaaro qaataa najaasu sida labadaasa wax laga dahira weelka marka xada kuma dhaco weelka weesadia ka jabta maa laha se qubaysaa ku waajibi weel marka asaga xadad kuma dhaco nabiguna wuxuu leeyaha sidaanu ku daahir noqon karaa laba shay bisaan layska dahiraa waa xada iyo najaaso xadakii marka waa mustaxiil maxaa soo haray marka najaasadii marka xadiiskaas saxiix muslimka wuxuu caddeeyey inuu tahay eyga waxa loo mayraa najaasanimo uu najaas yahay waa daliilka koobaad daliilka labaad waa xadiiska muslimkaasna saxiixiisa ku sugan min xadiidi abi hurayra raqamka laba boqol toddobaatan iyo sagaal oo nabigu uu amray sala allahu calayhi wasalam eygu weelka uu wax ku cabay waxa ku haray in la daadiyo hadday daahir ahaa lahaayeen idaacatlmaal ah ka imaana maal dayacnimo lama daadiyo nabigu waa amray in la daadiyo taasna waxay tusaydaa inuu najaas yihiin saddex ugu dambayn cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi mayridda eyga afgelintiisa layska mayraa waxay tahay biannahu rijsu waa inuu najaas yahay maxamed ibnu nasri ayaa wariyey biisnaadin saxiix hal saxaabi oo khilaafayna lama hayo hal saxaabi oo khilaafay oo yidhi najaas ma ahan ee tacaduda loo mayra marka waxaa laasima in qowlkaas la qaatoo la yidhaahdo waa najaas eyga waxa loo mayraa najaasnimo ayaa loo mayraa culummada muslimiinta ee mucaasiriinta waxay yidhaahdeen toddoba goor ey hala mayro waa aayad iyo mucjiso mucjisaadka nebi moxamed ka mida sala allahu calay wasalam oo tusayda nabiga run inuu sheegayo rabbulcaalamiin la soo hadloo rabbi soo diray sababtoo ah dibbiga ama caafimaadka casriga hadda wuxuu gaadhay inuu sugo najaaso ad adag inay dhareerka eyga la socoto najaasadaas oo wadata cudurro khatar ah sheekh axmed shaakir tacliiqa ixkaamulaxkaamka uu ku leeyahay safxada toddobaatan iyo toddoba wuxuu yidhi baxsiyaalka caafimaadka ee cusub waxaa ku daahiray weelka toddoba waxaa looga mayraa eyga afgelintiisa mindhicirada eeyaha inta ugu badan waxaa ku sugan gooryaan khatar ah oo yar gooryaankaas digada eyguu soo raaca marka digadu soo baxdo ukumihiisaa soo raaca sida badan markaasuu timaha dabada hareeraheeda eyga ku yaallu ku dhegdhegaa ukumahaas eyguna dabadiisa wuxuu ku nadiifiya carabkiisa maantana waa leefa uma ogolowsa afku ku nadiifiya markaasay afka iyo shaarubadiisa aa ukumihii iyo beladii ku dhegdhegaaya weelkuu afka geliyaa ukumihii yaryaraa ku dhegaaya waa cabayda markaasay xiidmaha ku jarjaraaya marka beladaas aa nabigu wuxuu ka digaya kun iyo afar boqoloo sano ka hor dadkuna hadday ogaadeen waxay lehaen caafimaadka ayaa kashfi ku sameeyey laakiin waktigaas horaa nabigu sii sheegay sala allahu calay wasalam eyga najaaso weeye najaasadiisuna waa muqallada waa mid aad u adadag waa mid aad u ad adag toddoba mar waa in la maydhaa mid ka midana cara lagu daraa riwaayadaha waa iskhilaafeen midda carada lagu daraa riwaayadaha gabadh waxay leeyihin uulaahunna midda ugu horayda waa riwaayadda ugu badan midna waxay leedahay aakhiruhuna midda ugu dambayda midna waxay leedahay ixdaahunna mid ka mid ah waa anagii midii muslimkana ku aragnay wacafiruhu aamina midda sideedaad careey midda sideedaadaba horta ishkaal toddobaa la joogay waxay ahayd midda sideedaad ishkaal ma laho waxay dhaha culummadu mar toddobada ka mid ah caro iyo biyaa laysku qasaa carada waxaa la rabaa caro weelka dhan daboobi karta inay tahay maaha wax yaroo firdhisan cara weelkao dhan dabooshaa la rabo oo la mari karo biyo iyo caraa laysku qasaa marka markaasaa laba noqeen maxaa yeelay laba mudahir wey laba shayoo lagu dahaaro qaataa markaas la mariyey waa caro iyo biyo marka sideeddu waxay noqoydaa marka caradu ku jirtaa laba laga tiraa maadaama laba shay wax lagu dahiro la mariyey biyahana waa shay wax lagu dahiro caradana waa shay wax lagu dahiro marka sideedda la sheegaya waa midaasi laakiin midda lagu daraya carada ma koobaa ma labaa ma midda ugu dambaydaa riwaayadihii waa iskhilaafaanaa nidho waxaa soo aroortay uulaahunna tan ugu horayda aakirahuna waa soo aroortay mid ka mida ixdaahuna waa soo aroortay qaacidada usuulufiqiga waxay leedahay haddii uu soo arooro daliil muطlaq ah muqayidaadkana ay iskhilaafaan muqayidaadkiina ay iskhilaafaan lana jamci waayo mid ka mida qiyaasku hadduu keenaya kaasaa lagu qaydaa haddaan mid ka mida qiyaasku keeninna muqayidaadkao dhan ayaa layska daayaa muطlaqnimana loogu camal falaa tanaa ka mida midaana xadiiskaanay ku dabaqeen xadiidkan waa muطlaq toddoba ha la mayro mid ka midana cara ha lagu daro mid ka mida ixdaahunna aa soo aroortay mid ka mida riwaayadihii qaydaayeyna waa iskhilaafeen mana la jamci karo mid ka midoo qiyaasku keenayana ma jirto markaasoo kale mid midda kale ka xaqle ma jirtee qaydka waa la iska daynaa waxa la toddobada qiyaarad u leedaa middaa rabtood ku dar toddobada middaa rabtood ku dari karta carada laakiin culummada muxaqiqiinta waxay dhahdeen sida shaafici iyo qayrkiisba midda ugu horayda kuu fiican maxaa yeelay hadda midda ugu dambayda hadda haddaa caro ku darto oo biyo iyo caro marido mid sideedadood u baahane ilaa weelka caradiiaa saarane middeeda kale ilaa caro lagu daro amu daahir noqonaa biyo keligooda haddaad marmarido biyihiiyaa meela kusii firdhana oo sii hallayna meeshaasna hadhow caro kale kaa rabto laakiin tan ugu horrayda haddaad biyo iyo caro isku qastood marido meel kasta caro iyo biyaha kuu marsa meeshay taabteen caradaasi biyahaasad iska mayre ee caro kale u baahamay marka midda ugu horaydaa fiican laakiin middaa rabtaad ka dhigan kar maxaa waa muطlaq qaydkana maadaama quyuuddu iskhilaafeen midkoodna xaq gaara ma leh waa badan yihiin masaa'ilka sidaas oo quyuuddu markay iskhilaafto aan midna lagu qaydin safarka gabadha maxram la-aanta markii laga hadlaya ka mida saddex maalin laba maalin maalin iyo maalin labadeeda gelin hal gelin intuba soo aroor maxaa soo arooray muطlaq gabar iyo safrin maxram la-aan taasaa lagu dhaqmayaa yidhi culummadu quyuudda midkood mia midka kale kama xaqa waa qaacido muhiima marka meelaha ishkaalka ahaba looga gudba meelaha ishkaalkale ahaba looga gudba carada booskeeda oomadu ma geli kartaa ama saabuuntu saabuuntu booska carada ma geli kartaa maya maya nabigaa yidhi sal اlahu alay slam caro caraduna la mid maaha saabuunta saabuuntaba lagu dahaaro qaata hadda haddaad weyse weyda saabuunaad haysato lagu dahaaro qaadee maya laakiin carada waa lagu dahaaro qaata waata lagu booraystaa caradu waa mudahir marka macno gaar hay leedahay sidaasayna culummadu caddeeyeen jamaahiirtoodu ibnu daqiiq ulciid ixkaamulaxkaamka wuxuu leeyahay qowluhu bituraabi yaqtadii tacyiina hadalka nabigu yidhi caro wuxuu keenayaa keligiis in la ogoliyo oo wax kale aysan ka bedel noqon karin imaam nawowi sharaxa muslimka wuxuu yidhi walaa yaquumu ushnaanu wasaabuunu maqaama turaabi cala lasaxi ushnaanka iyo caro iyo saabuuntu booska carada ma istaagi karaan mirdaawi oo aimada xanaabilada ka mida insaafka juska koowaad saddex boqol iyo toban wuxuu yidhi waصaxiixu min almadhabi qowlka صaxiixa madhabka xanaabiladana اjtiraatu turaabi waa in la shardiyo caro marka caraa la rabaahe lama ogolo wax kale wax kalena bedel kama noqon karaan wax kale bedel kama noqon karaan wax kale bedel kama noqon karaan hadda ey waa ogaanay khansiirku ma la mida khinsiirku khinsiirku ma la mida culummada gobol waa la mida yidhaah oo toddobaa la mayraa hal xadiis looma hayo hal xadiis looma hayo ibnulmuraqin markuu ka hadlaayey masaladaas wuxuu yidhi wاlmashhuuru min madhabi maalik cadamulilxaaqi qowlka ka caanbaxay imaamu maalik waa inaan doofaarku la mid ahayn eyga wahuwa alqawiyu min jihati daliili xagga daliilka qowlkaasa xoog badan wa huwa qowlu akar اculamaa culammada muslimiinta agarkooduna qowlkaasay mareen oo ah khinsiirku eyga la mid maaha khinsiir waa najaas kaadida iyo saxaradu lamid sida kaadi iyo saxra layskaga dhaqa layskaga dhaqa najaas waa yahay waa layska mayraa laakiin sida kaadi iyo saxrada loo mayraahe toddoba mar maha saas imaam nawowina sharaxa muslimka agarka culummadu saasay qabaan agarka culummadu waxaa la mida wixii ey iyo khinsiir ay iska dhaleen khinsiir iyo kelbi waxay iska dhaleen ama mid ka mida iyo neef daahiro ay iska dhaleen waa isla mid waxaasoo dhan khilaafkaasaa ku jira waxaasoo dhan khilaafkaasaa ku jira eyga unbaa la hayaa haddana haddiiba la kashfiyey inuu belo gaara asagu wato wax kale lagalama mid dhigi karo ilaahay asagaa naga ogaal badan sidii ilaah uu noo amray aan loogu gaabsaao labadooda isku mid ma ahan aalaleey wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu slama calaa nabiyina mxamed